madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ka daahfuro qorshaha isbedelka galmudug ee shanta sano ee soo socotee laba kun labaatan iyo lix laba kun iyo soddon qorshahan ayaa ah mid loogu talagalay in lagu hormariyo dhinacyada kala duwan ee nolosha bulshada sida amniga waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo dhismaha kaabayaasha muhiimka u ah shacabka dowlad goboleedka galmudug daafurka qorshaha shanta sano ee soo socota ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug wakiilo ka socda hay-adaha caalamiga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka kuwaas oo si weyn usoo dhoweeyey qorshaha cusub ee shanta sano ee soo socota lagu hormarinaya dowlad goboleedka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cumar aadan sakiin ayaa ugu horeyn ka warbixiyey shirka waxaa waaye in aan maanteeto halkaan u joogno in aan maaragtay galeelno qorshaha isbeddelka galmudug labada kun iyo labaatan iyo lixda labada kun iyo soddonka muhiimadda marka laga leeyahay qorshahan maahan document qorshahan wuxuu maaragtay sahlayaa in waxyaabaha socdo galmudug ka socdo iyo waxyaabaha maxaa la dhihi jiray qaranka soomaaliyeed ka socdo iyo qorshayaasha kaleeta in lagu dabaqo qorshahan dhanka kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo isugu jiro aqoon-yahano odayaal dhaqan iyo xibno ka socday wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ayaa si wadajira usoo dhoweeyey qorshaha lagu hormarinaya shanta sano ee soo socota dowlad goboleedka galmudug marka hadda waxaa ka soo baxaya qorshaha amarka wax qofkii la horgeeyana wax la yaqaano laga qaadanayo qofkii loo maqnaayo bulshadii loo adeegayana wax la taabo kara loo qabto qorshayn waxaad moodaa inay asalkii reermiyiga iyo dhaqankeena ay tahay cidda haddaan loo sahmin oo meesha loo wadaa aan qaniinka laga fiirino daaqa laga fiirino biyaha laga fiirino ciidda laga fiirin ee xoolaha la iska wado meel cidlaay ku baaba'ayaan waxaa loo sahmiyaa waa qorshahan kale waa qorshayntaan kale weeye
taa waxa waaye wasaarad walbana ay sheegtay maxaa la dhihi jiray wasaaradda qorshaynta inay gooni ugala hadli doonto baahidooda iyo qorshahoodana wax lala qori doono oo ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa xusay in qorshahani uu ka turjumayo himilooyinka shacabka iyo dowladda galmudug islamarkaana uu yahay mid lagu dardargelinayo adeegyada dowliga ah ee maamulka galmudug marka qorshahan aada hawshiisa bilowdaan in deegaanada la wada tago markii halkaana la doortay kii shan sano ka hor rag badan oo joogay ayaa jiray wax qorsho ah oo galmudug u yaalay haba yaraatay aan u nimid mala ma jirin markaan iswaraysanay wax qorsho aan ku shaqayno aan dhaxalnay ma jirin taasaa waxay kaliftay safarkii dheeraa ee aan ku marnay afartan iyo shanta casho guud ahaan galmudug aan ku marnay degmo walba iyo deegaan walba oo aan tagnay waxaan ka qornay baahiyaha iyo waxyaabaha prioritiska u ah waxaan rajeynayaa ilaahay hadduu yidhaahdo wasiir qorshahaas inuu noqdo qorshihii galmudug barwaaqa sooran ka dhigi lahaa qorshahan ayaa ujeedada lagu weyne laga leeyahay ay tahay sidii loo hormarin lahaa adeegyada kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka galmudug shanta sane ee soo socota si meesha looga saaro dhibaatooyin shacabku ay la kulmaan